Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Jubbaland Aadan Axmed Xaaji iyo mas'uuliyiin uu hogaaminayo ayaa gaaray deegaanka Istaanbul ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose socdaalka wasiirka ayaana ujeedkiisu ahaa ukurgelidda xaaladda amniga ee deegaanka wasiirka ayaana markaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo maamulka deegaanka kulanka ayaana daaranaa geedi socodka cusub ee xaaladda amniga Jubbaland iyadoona markaasi diiradda lagu saarayay wada shaqaynta shacabka iyo hay-adaha amniga ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada deegaanka Istaanbul ayaa soo dhoweeyey qorshaha cusub ee wasaaradda amniga Jubbaland waxaa idinka mahadcelinayaa imaashaha aad noo imaateen Ee, halkan oo safarka dheer aad noo soo gasheen Ee, inteenaan hadda waxaan nahay dad deegaan ah oo rasmi ah oo meesha guryo ku leh dad barakac iyo laf iyo wax usoo carari ma nihin dad deegaan oo rasmi ah nahay oo meesha magaaleysanaya marka ee, ganacsi dad ganacsi way nagu jiraan dad xoolo way nagu jiraan marka hadda maxay ahayd waxaan u baahan nahay in biyo iyo baahideen hadda ugu weyn waxaa waaye biyo iyo koronto dhankiisa gudoomiyaha deegaanka Istaanbul Aadan Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyey xaaladda deegaanka isaguna u mahadceliyey mas'uuliyiinta booqashada ugu yimid deegaanku waa deegaan weyn oo ballaaran oo dad aada u tiro badan ku nool yihiin Een, baahiyahoodana wax kow iyo laba la dhihi kara maaha waxaad dareemaysaa magaalo dhisan dhowr sano lix sano dhisan een, baahiyaheeda waa dareemaysaa marka hadda iskuulkaan joognaa istanbul iskuulkeedii waaye xafiiskana hadda ku shi- ku jirno maamulka deegaanka xafiis gooni oo ay ku shaqeeyaan ma jiro ma lihin Een, magaaladu dee marka habeenka uu gobolka u dhaco waa magaalo dadku waa isdhex marayaan amnigii ilaalintiisii qofka adeeganaya socod ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji ayaa ka hadlay qiimeynta ay wado wasaaradda amniga Jubbaland booqashadanada waxay ku salaysan tahay inaan helo xogta amni ee deegaanadan ka jirta Een, amniga iyo horumarka labadaba bal inaan ogaano xaaladda siday tahay baahiyihiina gaarka ah xiriirkeedan ka dhexeeya bulshada iyo ka dhexeeya dowladda Een, sida loo horumarin karo waxyaabaha muhiimka u ah amniga inaan bal bulshada si hoose u wareysano maamulka aragno Een, meesha duleysha ee u baahan in wax laga qabtana aan wax ka qabano